إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu weeraray degmada dayniile ee magaalada muqdisho howlgalle isugu jira kuwa gaar ah iyo dagaal ayaa ka dhacay banaadir iyo shabeellaha hoose kuwaasi oo lala egtay ciidanka dowladda federaalka madaxweyne xigeenka hirshabeelle oo muddo sii horeysay furimaha dagaalka ka cararay ayaa ka xumaaday in saaxiibkiisa cali jeyti dagaalka gacanta ka taagto kuna dhawaaqo inuu ka baxay wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidankii itoobiya dhisatay ee liyubolis kaas oo ka sheekeeyey nolol xumidii uu ku noolaa iyo xadgudubyada ay geysan jireen liyubolis dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa aad u hadalhaya hadalkii ka soo yeray cali jeyta ee ahaa inay ku daaleen oo aysan sii wadi karin dagaalka waxaa hakad la geliya duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha magaalada abuuja ee caasimadda dalka naijeeriya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu weeraray degmada dayniile ee magaalada muqdisho warkaasi war kale ku saabsan howlgal gaar ah oo ka dhacay banaadir iyo weerar ka dhacay shabeellaha hoose oo lala egtay ciidanka dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaar uga tirsanaa biyasta ama nabad sugidda waxaana lagu magacaabi jiray cabdulaahi isxaaqa isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmadaas waxaana halkaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada jannaale lagu weeraray inta uu la egyahay dhanka gobolka banaadirna shalay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sargaalkan qarax kula beegsaday xilli uu marayay degmada dayniile waxaana uu burbur xoogan soo gaaray gaarigii uu watay sargaalkan qaraxa lagula beegsaday degmada dayniile ayaa waxa uu si gaara u qaabilsanaa sahanka guutada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka
jazaakallaahu khayran madaxweyne xigeenka hirshabeelle oo muddo sii horeysay furimaha dagaalka ka cararay ayaa ka xumaaday in saaxiibkiisa cali jeyti dagaalka gacanta ka taagto kuna dhawaaqo inuu ka baxay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas faahfaahinaya warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayta cusmaan ayaa ahaa inuu ka baxay dagaalka islamarkaasina uu xilkiisa ku wareejiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa caalamka si weyn ugu faafay iyadoo dadka soomaaliyeedna ay hadal hayaan madaxweyne xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf dabageed oo asigu mar hore ka baxsaday furmaha dagaalka dabageed waxa uu sheegay in iyadoo warbaahinta la adeegsanayo si weyn loo hadalhayo warkii cali jayte inunkoo xagga tegey guddoomiyihii dagaalka ku astaysnaayoo halgankou soo bilaaba la dhihi jiray xoogaa xalay iyo maantay waa lagu haystay midiyaa laga haystay guddoomiyihii dagaalkii u joojay al-shabaab uu ka farxiyey macawislaydi u kala diray waayu dadkaaynu horta waxaan ku cunnahay qof wax fiican haddaan ku aragno wax fiican soo kordhiyo wax kiciyaan abaabulo waa ammaanayna hal mar hadduu galaas biyaa meel xoogaa iyo hataa turbo muslimaha wax dhalla hadduu walax dhallu ka daataan war ilaahay ha soo toosiye mali war waxaas qaladay ahaayeen ha u noqona lama lehe ilaahay meel baaskaanida marka ka bilaabay madaxweyne xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed waxa uu muujiyey inuu ka soo horjeedo in guddoomiyaha gobolka hiiraan uu hoos tago madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe isla markaasina arrimaha dagaalka la xiriira uu kala hadlo amaba xilkooda ku wareejiyo waxa uu sheegay inuu isku qalday madaxweynaha hirshabelle iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah sida warka yuusuf dabageed ka muuqata waxaa jirta colaad u dhexaysa asaga iyo madaxweynihiisa hirshabelle cali guudlaawe taas oo keenaysa in uu ka soo horjeestay in guddoomiyaha gobolku uu la macaamilo madaxweynaha ama dagaalka loogu daameey ama waa ku daalay ama saan u yahay madaxweynaha in la yidhaa eh madaxweynihii dagaalka ku baaqay oo dhamarkiisa dagaalka ku galmo hay madaxweynaha soomaaliyeed oo madaxweynaha shabeelle mahay guddoomiyu wade waa nin daalay oo soja guddoome waxaas ka shaqaynaaye dadkuna waa is yaqaanaaye dee ninkuna ninka madaxda nimarkaas ninka u madaxa nin ugumaba sarreebo marka madaxweyneyaashu isku isku kahay ninkaas ceeb kale ma lahayn waxaa daw ku maadamayna qaadkii waa la saxa dadka dagaalka ku jira hadday qabiil yihiin iyo hadday dowlad yihiin iyo hadday macawusle yihiin kelmadaas ayadaa maljesanka siinaya
yuusuf dabageed oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in warkii cali jayte ka soo yeeray ee ahaa inuu dagaalka gobolka hiiraan gacanta ka taagay uu aad uga farxiyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxa meesha ka soo baxaana waxaa ugu daran in cadowgii yiraa waa waa la waa waa adkaateen oo waa laydiin dhawaaway oo ninkii dagaalka bilaabay ama dadka soomaaliyeed u buuni ogaayeen ayaaba aba gacmaha iyo lugaha taago oo yiri anaga wixii waa wadi waay maya maya yuusuf dabageed waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka la yidhaahdo argagixiso la diriirka ee lagu qaaday cid waliba oo sheegtay in ay ku dhaqmayso shareecada islaamka laakiin waxaa xusid mudan in markii qaraxyo waaweyn gobolka hiiraan ka dhaceen dagaal isdaba joogana ay ka dhaceen kuwa oo lagu laayay askar fara badan ay furmaha ka carareen madax uu asigu ka mid yahay sidoo kalena uu ku jiray xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe iyo kuwo kale dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa aad u hadallahaya hadalkii ka soo yeeray cali jayte ee ahaa inay ku daaleen dagaalka aysan sii wadi karin maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya hadalhayn xoog leh ayaa ka dhalatay warkii ka soo yeeray cali jayte guddoomiyaha gobolka hiiraan oo kulan ka dhacay beledweyn ka sheegay inay ku daaleen oo aysan sii wadi karin dagaalka ka socda gobolka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin qaraalka cali jeete ee tusinaya inay ku jabeen dagaalka ayaa niyadjab ku abuuray hoggaanka ugu sarreeya dowladda maamulka hirshabeelle iyo taageerayaasha dowladda ee ku sugan dalka dibaddiisa meelaha sida weyn looga hadalhayo hadalkan waxaa ka mid ah gobolka hiiraan sida uu alfurqaan u sheegay falaaqeeye cabdi cali axmed oo ku sugan gobolkaasi wallaahi hadalka cali jeete dadku haddee dadkii aqliga lahaa marka horeba way iska filayeen oo way sugayeen inuu quusan doono dadkii kale oo isaga la shaqaynayo qaar kamida baraha bulshada marka fiiriso oo dadka dibadaha jooga oo qaar iyaga kamida markii hore dadkii aadka u taakuleen jira oo dhaqaalaha ku bixin jiray qaybo kamid a ayaa waxay dhahayeen cali jeete birintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga jiifaa birintii uu ku xaaray dhinac ayuu uga jiifaa yacni markii hore dagaal uun ka fiirsanin buu galay oo ciddii iyo qabaa'iladii iyo qabiilkii uu ka dhashayna uu geliyey wixii uu shalay haleeyey buu haddana wuxuu leeyahay maanta waan ka baxay oo awood baan u waayey uu leeyahay marka taasay ka wadan baan isleeyahay birin birintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga jiifaa buu leeyahy yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa isagoo qusul gariiraya ka hadlay hadalka cali jayte isagoo sheega in cali uu dagaalka ku daalay balse ay ahayd in tabashadiisa uu gaarsiiyo madaxweynaha dowladda xasan sheikh oo iclaamiya dagaalka guddoomiyihii dagaalka ku astaysnaayoo halgankou soo bilaabay la dhihi jiray xoogaa xalay iyo maantay waa lagu haystay midiyaa laga haystay guddoomiyihii dagaalkii u joojay al-shabaab uu ka farxiyey macawislaydii uu kala diray waay wuu madaxweynayaashoonu isku kahee madaxweynihii dagaalka ku baaqay madaxweynaha soomaaliya u ahayo dagaal madaxweynaha ama dagaalka loogu kaalmay ama waa ku daalnay ama saan u yahay madaxweynaha in la yidhaa ahayd madaxweynihii dagaalka ku baaqay oo dhamarkiisa dagaalka ku galna u hay madaxweynaha soomaaliyeed oo hay madaxweynaha hirshabelle mahay marka guddoomiyuhu dee waa nin daalay oo sotaa muddo waxaas ka shaqaynaaye dadkuna waa is yaqaanaaye dee ninkuna ninka madaxda nimarkaas ninka u madaxa nin ugamaba sarreey mogta marka madaxweynayaashu isku kahay ninkaasu ceeb kale ma lahayn sababta ugu weyn ee keentay in uu quusto cali jayte ayuu ka jawaabay falanqeeye cabdi cali axmed waxa quusiyey sida aan dareemayo waxa waaye cali jeete markuu dibadda ka yimid isku day fara badan buu sameeyey markii ugu horreysay wuxuu sameeyey inuu balweyne ka baxayo wuxuu aaday deegaanka naxaas iyo teedaan iyo coligeney iyo deegaamo fara badan oo deegaamadii uu ka soo jeeday ama markii hore xamlooyinka ay ka bilowdeen deegaamo kamid a ayuu aaday wuxuu isku dayey marka inuu yidhahdo wejigii labaad ee dagaalka ayaan bilaabaynaa hala diyaar garoobo way qabsadeen dadkii khaasatan maxaas oo kale markuu tegey odayaashii uu isku hadlaynayey waxay dhaheen hadalladay dhaheen waxaa kamid ahaa inay dhaheen dadkii dhaawacmay halkeed ku og tahay dadkii dagaalka ku dhintay ilmahoodii oo baahi u dhammaanaya waxa weye inta maxaad war ka haysaa dadkii kale oo dagaalamayey oo sideed bilood ku dhawaad dagaalamayay mushaarkoodii aaway su-aalahaasoo dhan jawaabu u waayay cali jeyte ayaa dadkiisa u horkacay dagaal aan tabartooda iyo taladooda ahayn isagoo wakiil ka ah oo fulinaya danaha maraykanka iyo etoobiya dagaalka oo wax ku dhow sanad socda ayaa waxaa ka dhashay barakac burbur dhimasho dhaawac iyo dhiigbax weli ku socda dhinacyada dagaalka ku lug yeeshay ee shisheeyaha ku daaban si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala baraha bulshada ayaa siyaasiyiinta xawaadle ka codsaday inay ka hor leexdaan dadka kadib markii ay u horseedeen colaad aanan dhammaad lahayn maamul xumo khilaafaad qabali ah dib u dhac dhan weliba leh
wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidankii itoobiya dhisatay ee liyubolis kaasi oo ka sheekeeyey nolxumida uu ku noolaa iyo xadguduubyada ay geysan jireen liyubolis maxamed ciise ayaa qodobkaas faahfaahinaya
magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo bandhigay askari ka soo goostay ciidamada liyu booliiska itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ay iyada gumaysato kuwaasoo dhowaan ay kala direen gumaysiga itoobiya kadib markii ay dantooda ka gaadheen in muddo ahan ay ku shaqaysanayeen askarigan ayaa ka sheekeeyey waxyaabo badan ay u geysteen dadka shacabka ah ciidamada liyu booliis geeska kalena wuxuu tilmaamay in ciidamada liyu booliis dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta ay ku la-deen ugu horreyn wuxuu ka warramay inta sano uu ka tirsanaa liyu booliiska iyo waxyaabaha uu qaban jiray magacayga waxaa la dhahaa jaamacadda cumar waxaa weeye anuu afar iyo toban sana horta nimanka ka mid ahaa nimankan macnaha new booliska layidhaha loo yaqaana dadka dee dhibe ee ummadda dee dhibaatooyinka faraha badan iyo xasuuqa u geystay ee macnaha dhibaatada badan baan nimankaasan ka mid ahaa afar iyo toban sano ayaan ka mid ahaa nimanka dhibaato fara badan baan soo dhex martay laakiin dadkii shacabka ahaa ee muslimkaana uu nagu dhex baabaay ruux alihi alla intaan aan dhaqan nimankaad ayaga la shaqaysaa intii la weeyaa intii isku qabnaa rag iyo duwarba intii la qabtaba yaa arki dad dhan oo la isku xidho xabadda saa loola dhico god lagu guro intii god lagu guraa dadka lagu aasi anugu marka deena dadkii macnaha sidaas horta ku dhacdhaawacmay ee macnaha on alif baan ku dhaawacmay horta nimanka on alif la baxday toddoba sanaan macnaha yaan jigjiga joogay toddoba sanaan macnaha shaqaynayay toddoba sanacna waxaana nin dhaawac ahoo macnaha ciidankii jajabka la baxay ee jigjiga lagu ururiyey ee macnaha la dejiyey baan yaan ka mid ahaa waxaan ka raacay meesha la yidhaha af carro baan ka raacay sidoo kale wuxuu sheegay in dadka shacabka ah ay iska leyn jireen sabab la-aan maalin maalmaha ka mid ah ciyaal shana la soo qaaday waxaa la yidhi marka kuwan waxay ka tirsan yihiin qoladii duurka jirtay dadka macnaha shuftada hadda ka mid tahay waardi baan ka ahaan jiray iyagoo waardi ka hayabaa la qaaday halkii gabadha ahayd ee waxaa laga reebay wiilka uu qabay ee wiilkii gabadh walaalaha iyo laba yarka afartaasaa la qaaday kol meeshanoo xabaalaha seelka ay dhahaan baa lagu garay arbaa madax laga guray kolkii madax laga guroo la laayey baa laba saanta oo subaxii dambe marka qureec i wadaba iid waxay tiri hooye carruurtii away oo haddee carruurtii macnaha waan ogaa in la laayay mogta afkan kuma cadayn karo ma dhihi karo waa la laayay ma garat waxaani hooyey xayl ciidankaa kale loo geeyey baan ku idhi saasaan yaa jirta baan ku idhi anu marka marka duqdaas macnaha laynta waxay duqda hooyada ahee da'daas ee lixda tobantan jirka awlaadeedii wiilkeedii gabadheeda halka waaye macnaha wax lagu laayana aan jirin awood aan daaya ku dhahan aan jirin horta taas ay ugu naxdin baa subax damaarka iyadoo kolba istaag ka dhacayso meel xaafad meeshaas ku dhacayso horta taas ay ugu naxdin badnayd isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in mar uu dhaawacmay la keenay furimaha dagaalka ay isku hor fadhiyeen mujaahidiinta ayagu iskuma roono ega anigii jaaj dhaawacmay ee toddoba sano oo leybaa intii macnaha dhaarowd qoryo naloo qaybiyey baa layidhi waxa weye ciidanka dagaal buu ku jiraa xaggan al-shabaab baa ka laynaysa xaggan waxaa ka laynhaya anfar marka raggiina dhaawaca intiina la ururiyey ayaa annaga oo sodomeeyaa baa nala qaadaye arbaa qoryo cusubiga qoriga aan qaaday dhaarta aan qaaday anaa bacda ka fiiqay shantii xabood dhaargood baan kari markaa reegana dhaxda baa laga riday waa qori bacdi markay qaataanka nala soo qaaday si nala waday annagoo jajaban oo biraha nagu jiraan midka ishkala midka lacagta birta ku jirto dad aadan macnaha dadkii macnaha la bulenji meel farisinji baan deeqaada baa layidhi yaa bartan fadhiisa waxaa weeye dee dhiman wey al-shabaab horlayaan bay lahaayeen godgod bay nagu soo daadiyeen hadde waa yahay gogol ma haysid baajeed ma haysatid mishig meeshana oo ciidankii de new booliska nimankii laqay aad garanaysa dee waxa weeye muslimiinta iyo xaqudirirka ahaa oon baa lahaa iyagu hadda anagu dayn weyne gacantana kuwan hadlayaan baa la ciidan la-aan ma jirta waxa weeye markaan idhi walow dhaawac maa nahaye dee sidaa naga da waxaa weeye new bos u dhammaaday maxay u dhiman wadeen bay jawaab nagu jawaabeen marka aragti faal xun iyo maaragtay dad qoonka horta markuu alla rogahayo waad garan iyagaas ku dhaqaaqa waxaa maalmahan dambe aad u soo badanaya firxadka ciidamada kala duwan ee shisheeyaha dalka duulaanka ku ah dhistay kuwaasoo isu soo dhiibaya badankood wilaayaadka islaamiga ah
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon waxaa la hakiyey dowlibaadyadii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha magaalada abuuja ee caasimada dalka nigeria hakinta duulimaadyada ayaa timid ka gadaal markii dhowaan uu garoonkaasi ka dhacay shil diyaaradeed kaasi oo sababay inay waxyeelo soo gaarto dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan marka ay duuli rabaan diyaaradda oo ay saarnaayeen in ka badan boqol shan iyo afartan ruux ayaa dhowaan shil ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada abuuja dhacdadan ayaa waxay keentay in la baajiyo duulimaadyo badan oo ka bixi lahaa dalkan sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha dalka nigeria warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa naga intaa